Raatiinka ugu horreeya ee tallaalka Covid-19 wuxuu yimid dhammaan saddexda gobol ee Sweden. Caafimaadka degmada Sweden wuxuu leeyahay degmada Woodbury waxay heli doontaa ku dhawaad 2,000 oo qiyaas oo tallaalka Pfizer. Maalmaha soo socda ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka safka hore, ah, qiyaaso kale ayaa ku imaaman imaan doona wejiyo iyo shabakada farmashiya ee qaran ayaa u qaybin doonta qiyaaso dheeri ah xarumaha daryeelka muddada dheer. Marka tallaalka Moderna uu helo tallaabada hore, waxaa jiri doona 400 qiyaasood oo loogu talagalay shaqaalaha EMS ee gobolka Woodbury. Degmada Decola looma qorsheynin inay hesho tallaalka weli, laakiin markay sidaas sidaas tahay, shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo dadka degan, ah, degan xarumaha daryeelka muddada dheer ah iyo shaqulaha way waxay heli doonaan, ah, mudnaanta koowaad. Tallaalka waxaa lagu, ah, qiyaasay, ah, inuu heli inuu heli karo dadweynaha guud bisha Abriil. Saraakiisha caafimaadka ee maxalliga ah waxay yiraahdeen is iska ilaali, ah, khiyaanooyinka ku hareeraysan tallaalka oo ay ku jiraan wactinada tele taleefanada, ee kooxaha shaganada inay bixiyaan marin kar, ah, kaar bixinta deynta. Waxay yiraahdeen markii tallaalka la heli karo kooxa helista, ah, sare leh daq, ah, daqaritarta magaalaha ah waxay go'aan ka, ah, gaari doonaan ciida la tallaalayo. Agaasimaha caafimaadka degmada Sweden ayaa sheegay in, ah, xayirada ugu dambeeyay ayaa shaqeyneyn madama xiriirka infekshanada cusub iyo isbitaalada la digay ayaa ku soo socdaan deegaan ahaan. Waxaa jiray 43 kiis oo cusub oo dhacday degmada Woodbury oo la soo sheegay Isniinta ku dhawaad, ah, 11,500 tan iyo markii uu bilowday cudurkaan faafa. Waxaa jiray 145 dhimasho iyo 52 dhimashana ee degmada Decola. Tirada isbitaalada ayaa hoos u dhacay labadii toddobaad ah lasoo dhaafay ta laga bilaabo 100 iyo, ah, 8 ilaa, ah, 59 maanta iyo, ah, iyadoo sid, ah, 89 ayaa la dagaalamay Covid-19 kale.